cadaadiska ayaa kusii kordhaya dowladda federaaliga ee soomaaliya kadib markii toddobaadkan ay soo baxday warbixin lagu sheegay in kumanaan ciidamo soomaaliya oo tababar loogu diray dalka eritrea ay ku lug yeesheen dagaalka ka socda gobolka tigray ee dalka etoobiya waalidiinta dhale ciidankaasi la la-yahay ayaa eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshee farmaajo ayaa eedaasi iska fogeeyey sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee muqdisho maxamed kahiye guddi baarlamaani ayaa dalbanaya in baaritaan lagu sameeyo xaaladda ciidamadaas cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inoo soo koobaya warbixinta maxamed kaahiye ee muqdisho kasoo diray warbixin ay toddobaadkan soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda soomaaliya oo lagu tababaray dalka eritereya ay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka tigre ee ethoobiya dowladda soomaaliya waxa ay si joogtaa u beeninaysay in ciidamadeeda ay joogaan gobolka tigre foos cabdulaahi ayaa waxaay ka mid tahay boqolaalka waalid ee jawaabta ka sugaya dowladda soomaaliya wiilkeeda oo labaaaatan jir ah laguna magacaabo siid cali cabdi ayaa ka mid ah ciidamada tababarka loogu diray eritereya waxay sheegtay in wiilkeeda uu u ambabaxay eritereya bishii febraayo ee sanadkii hore iyo inaysan warkiisa maqlin ilaa bishii janaayo ee sanadkan waxay intaasi ku dartay inuu toddobaadkii hore soo wacay laakiin ay u cabsanayso noloshiisa sidaa darteedna ay ugu baaqday xukuumadda inay u damaanad qaaddo in si nabad ah dalkiisa dib loogu soo celiyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kama uusan hadlin ciidamadaasi iyadoo waalidiinta iyo hogaamiyaasha mucaaradka ay ka dalbadeen inuu ka hadlo guddiga arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xafiiska madaxweynaha u diray laba warqad oo ay kaga dalbanayeen inuu caddeeyo arrinka laakiin wax jawaab ah kama aysan helin maxamed idriis oo xubinka ah guddiga awoodda badan ayaa sheegay in madaxweynaha ay waajib ku tahay inuu qaato mas-uuliyadda arrimaha amniga ee qaranka waxaan kor u qaadnay walaaceenna waxaana ka dalbannay madaxweynaha inuu caddeeyo eedaha ah in askar soomaali ah oo lagu tababaray dalka eritereya la geeyey gobolka tigre ee etoobiya marka laga yimaado laba warqad oo rasmi ah oo aan kaga dalbannay iyo banaanbaxyada maalinlaha ah ee ay dhigayaan waalidiinta dhalay askarta maqan nasiib darro madaxweynaha weligiis wax jawaab ah kama uusan bixinin laakiin taa beddelkeeda aamusnaanta ayuu ugu dadaalay waa xaalad dhibaatadeeda leh bishii janaayo ee sanadkii laba kun sideed iyo tobankii hogaamiyaasha soomaaliya ethoobiya iyo eritereya ayaa kala siixday heshiis iskaashi oo amni siyaasadeed iyo dhaqaale cabdisalaan guuleed oo ah falanqeeye arrimaha ammaanka iyo taliya ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda soomaaliya ee nisa kaas oo si dhow ula socday xaaladda ayaa sheegay inaysan caddayn tirada askarta soomaalida ee lagu dilay gobolka tigre ma naqaano tirada saxda ah ee ku dhimatay intii lagu jiray howsha tababarka ama ka dhinac dagaalanka ciidamada eritereya ee gobolka tigre waa nooc godmadow oo kale ilaa aan helno feelasha way adkaan doontaa in la caddeeyo imisaa la diray iyo imisaa weli nool sidaa daraaddeed aad ayay muhiim u tahay in la ogaado tirada rasmiga ah ee askarta la waayey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa magaalada jineefa ugu doortay wakiil ka socda soomaaliya oo lagu magacaabo danjire abyan maxamed inuu ka mid noqdo afarta xubnood ee ugu sarreysa guddiga xafiiskooda
kaasi waxa uu ahaa cabduqaadir maxamed mursal oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a